بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si welibu aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xabad joojin u dhexaysa maamulka yuhuudda iyo ururka isugu yaray xisbullah oo lagu dhawaaqay maxay yihiin qodobbada lagu heshiiyey marka loo fiiriyo kooxaha shiicada lubnaan ma waxa uu heshiiskan u yahay isdhibid mise isbadbaadin halkee ayay ku dambaysay sheegashadii ahayd inay garab taagan yihiin reer khaza waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda lubnaan xukuumadda abuudubay oo sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay rag muslimiin ah oo dilay baadirigii yuhuudda ahaa ee dhowaan la qaarijiyey mas-uul sare oo ka tirsan gaashaanbuurta nato oo ku baaqay inaan la dhayalsan karin gantaalada reer yurub ay u direen yukrain maamulka yuhuudda oo derbi horle ka dhisaya xadka u dhexeeya urdun iyo filistiin maxaan ka naqaannaa aqoon-yahanadii muslimiinta ee aasaasay cilmiga maanta loo yaqaano kemistiriga sideese ayay dowladaha reer galbeedka isugu dayayaan in muslimiinta ay ugala wareegaan taariikhda iyo ilbaxnimadaasi gunta dheer qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa xalay lagu dhawaaqay xabad joojin u dhexaysa maamulka yuhuudda iyo ururka shiicada ah ee isugu yeeray xisbullah haddaba maxay yihiin qodobbada lagu heshiiyey markii loo fiiriyo kooxaha shiicada lubnaan ma wuxuu heshiiskan u ahaa isdhiibid mise isbadbaadin halkeese ayay ku dambaysay sheegashadoodii ahayd inay garab taagan yihiin reer khaza wararkii ugu dambeeyey ee xabad joojinta lubnaan waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb Een, kadib ku dhowaad saddex bilood oo duqeymo iyo dagaallo ay ka socdeen wadanka lubnaan een, ururka isku magacaaba xisbullah oo ah een, xisbiga iiraan ee mandiqada shaam gaar ahaan wadanka lubnaan iyo maamulka yahuudda sahyuuniyadda ayaa xalay saqdi dhexe waxay iclaamiyeen inay gaareen heshiis xabad joojin daa'im ah iyo inay eh, si hordhaaca kaga heshiiyeen colaaddii u dhexeysay runtii qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen een, dhammaantood waxay ahaayeen kuwo dulli ah oo muujinayay in laga adkaaday xisbiga iiraan ee wadanka lubnaan een, qodobadan oo lix qodob ka koobnaa een, dhammaantoodba waxay maslaxad u yihiin maamulka yahuudda sahyuuniyadda joe biden madaxweynaha dowladda saliibiyadda mareykanka oo wakiil ka ahaa benyamin netanyahu ayaa iclaamiyey heshiiskan la saxiixay ee dhanka ururka xisbullah isku magacaabay ee waxaa matelayay nabiil berri ninka lagu magacaabo ee shiiciga ah oo ah gudoomiyaha baarlamaanka daaquudka ah ee wadanka lubnaan Ee, runtii falanqayaashu waxaan waxay ku tilmaamayaan inay tahay isdhiibid iyo guuldarro soo gaartay xisbiga iiraan ee wadanka lubnaan Een, wargeysyada qaarna waxay bay oranayeen lama dhihi karo heshiis Een, lixda qodob ee ugu muhiimsan ee waxaa ka mid ah ururka xisbullah iyo kooxaha hubaysan ee ku sugan lubnaan marnaba ma qaadi karaan wax weerar oo ka dhanah israa'iil Een, hub walba oo lasoo gulinayo amba lasoo iibinayo ee wadanka lubnaan waa in ay ishraaftaa oo ay kormeertaa xukuumadda lubnaan maabeyn qoseyn waan ognahay waxay tahay waa xukuumad taag daran faransiiska iyo maraykanka goobta ay geysteen sirdoonkeeduna oo yahuudda wada shaqeyn ula leeyahay taas waxay ka dhigan tahay in hubkii ururka xisbu shaydaan oo ka heli jiray iiraan waqtigiisa uu dhammaaday oo hadda kadib qoryaha ak ka hadda haystaan ay ku ekaan doonaan qodobka saddexaad ee heshiiska wuxuu leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa militariga rasmiga ah ee lubnaan waa cidda keli ah ee lagu arki karo koonfurta lubnaan qodobkan saddexaad isna halistiisa ayuu leeyahay waxayna ka dhigan tahay in laga soo faraxashay een, awooddii sawaariikhda ee ururka xisbullah lubnaan badankiis dadka ku nool waa shiico oo markii dhulalka muslimiinta sunniga ah lala soo wareegay oo iiraan iyo xulafadeedu ay qabsadeen wadankan ayay deegaanadaas dadkii tashayuca ku faafiyeen Een, thiqalka iyo awoodda ee ururka xisbullahna halkan ayay tiilay Ee, waxaana ee, ururkan lagu tiri jiray dowlad dowlad kale ku dhex nool tan waxay ka dhigan tahay lubnaan ee kaga dhammaanaysa koonfurteeda ururkan Een, qodobka afaraad wuxuu leeyahay waa in la kala irdheeyo oo la kala daadiyo dhammaanba awoodda militari iyo masaadirta hubka uu ka helo ururka xisbullah islamarkaasna aan la ogolaan karin hub aan ruqsaysnayn Ee, tusaale marka qoryaha bekemka ama dhashiikaha lubnaan lasoo gelinayo waa inay soo feermeeyaan maraykanka yuhuudda iyo faransiiska oo heshiisyadan qayb ka ah Een, iiraan meeshan hub ma keeni doonto hadda kadib xataa lama ogola in ee, xuduud beenaadka ay wadaagaan suuriya iyo lubnaan wax hub ah laga soo geliyo qodobkan een, waa qodob kale oo aasaya een, awooddii ururka xisbullah isku magacaabay qodobka shanaad ee, wuxuu leeyahay israa'iil wax howlgal militari ah kama fulin karto gudaha wadanka lubnaan qodobkan ayaa la dhihi karaa waa midka ugu roon ee, lixda qodob ka mid ah ee lagu heshiiyey isaga qudhiisa waxaa loogu yeero sharciyadda dowliga ama caalamiga ah aslan yuhuudda maba qabato oo waxaan aragnaa waxay ka geysanayso ee, ghaza oo vitowga maraykanku mar walba uu difaaco waa un qodob een, lagu quruxsaday heshiiska ayaa la dhihi karaa oo lagu qarinayo een, bahdilka lagu sameeyey ururka xisbullah qodobka ugu dambeeya ee lixaad wuxuu leeyahay yahuuddu waxay ciidan u diri kartaa wadanka lubnaan koonfurtiisa gaar ahaan halka loo yaqaano khadka buluuga ah muddo lixdan maalmood ah Een, ciidanka yahuudda haddii ay dareemaan in heshiiskii ee, xoogaa la ha- la xagaldaaciyey ama diyaaradahooda droniska ah ay soo sawiraan dhaqdhaqaaqyo dagaalyahano meel socda yahuudda een, gaadiidkeeda gaashaamana ciidamadeeda ayay soo kaxaysanaysaa si xorriyad leh ayay ku imaanaysaa koonfurta lubnaan halkaas ayayna baaritaano kaga samaynaysaa muddo lixdan maalmood ah ayay jowlaad ku samaynaysaa oo ay fatahaashaad ay ku samaynaysaa tan qudheeda waa liidnaan kale xataa waxay dhaawacaysaa waxay ugu yaraan madax bannaanida lubnaan maba jiro wax madax bannaan oo wadankaas waa wadan ku jira isticmaar ee saliibi ah iyo mid sahyuuni ah Een, marka lixdan qodob ayaa ugu muhiimsan Een, marka ee, suhaybow lixdan qodob ayuu heshiisku ka kooban yahay Een, meeshaas waxaa ka jirta khudlaan weyn Een, suhaybow ee, laga bilaabo ee, maanta een, ururkii la oran jiray xisbullah ee sawaariikhda casriga haystay wuxuu isku bedeli doonaa urur ganacsi marka la eego een, sida hubka dhigista loogu sameynayo iyo bahdilka heshiiskan Een, saxiifadda lagu magacaabo lofigaro ee kasoo baxda ee wadanka faransiiska waxay sheegtay in asbaabo muhiim ah ay soo dedejiyeen in yahuudda sahyuuniyadda ay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo ay ka gasho wadanka lubnaan Een, ugu horeyn saxiifaddu waxay sheegaysaa in een, yahuuddu iska dhaadhiciyeen in ay daciifiyeen ururka xisbullah militari ahaan hogaamiyaashiisii ay laayeen sidaas daraaddeed ay doonayaan in eh, jabhadda koonfureed dagaalkeeda lasoo gebagabeeyo ayna u tafaruqaan een, xasuuqa shacabka muslimiinta magaalada ghaza iyo dagaalka ka dhanka xooga muqaawamada wargeysku wuxuu intaas ku daray in ninka lagu magacaabo nuciim qaasim oo hadda hogaamiyo een, ururka xisbullah uu dareemayo een, haziimo nafsi ah iyo mid een, militari oo dhanka deegaanka ah sidaas daraaddeed isaga qudhiisa uu ogolaaday inuu isbar qabto oo kooxdiisa uu wax uun uu ka badbaadiyo Een, haddii tusaale kale aan soo qaadano intii uu socday een, duulaanka ee, yahuudda ay kusoo qaaday lubnaan ee waxay burburisay gobolada baclabaak magaalada suur karmal albiqaac een, hay-adda bisha cas ee wadanka lubnaan waxay xaqiijisay in dhimashadu kore u dhaaftay afar kun oo ruux hogaamiyaasha sare ayaa laga dilay ururka xisbu shaydaan dadka shacabka ee lagu dilay gudaha wadanka lubnaan gaar ahaan magaalada beyruut waa tirabeel ee dhalinyarada muslimiinta sunniga ayaa runtii baraha bulshada si aad ah ee, ugu hadalhayay isdhiibiddan Een, waxayna sheegeen in marnaba aan wax khayr ah laga sugaynin qowm caayaya asxaabta nabiga sala allahu caleyhi wasalama oo ula jeedaan ururka shiiciga ee xisbu shaydaan marnabana taariikhda lagama soo helayo shiico rawaafid ah oo islaamka iyo muslimiinta u gargaartay weligood waxay ahaayeen kuwo khudlaamiya dadka muslimiinta sunniga ah weligood waxay ahaayeen kuwo dhabar jibiya ee muslimiinta iyagoo saliibiyiinta kusoo hogaamin jiray dhulalka muslimiinta taariikhdana taas ayay ku caddahay falanqeeyaha lagu magacaabo cabdulbaari cudwaan oo ah saxafi caan ah ayaa een, muuqaal video ku faafiyey bartiisa twitterka een, wuxuu cara ka muujiyey isdhiibidda ururka xisbu shaydaan ee, wuxuuna ku tilmaamay isdhiibiddii ugu xumeed ee taariikhdan wuxuu sheegay in la dhabar jibiyey xooga muqaawamada ee magaalada khaza waxaa meesha ka baxay shacaaraadkii beenta ahaa ee xisbullah ku sheegi jiray inuu la dagaalamayo yahuudda sahyuuniyadda xataa isaga ayaa isbadbaadin waayey waxaa xusid mudan in weli uu haysto keedad sawaariikh ah waxaa xusid mudan in ciidamadiisu ay ka badan yihiin labaatan kun oo askari laakiin ma doonayo in yahuudda waxyeelo dheeraad ah uu gaarsiiyo sidaas ayuuna isku dhiibay Een, suhaybow xisbullah oo kaliya ah tani guuldaro kuma ahan dowladda shiicada iiraan ee, ayay guuldaro weyn ku tahay oo ururkan ay kula gorgortamaysay nufuudeeda bariga dhexe Een, kooxaha xuutiyiinta ee ka dagaalama wadanka yemen ayaa hadda waxay yihiin jihada keliya ah ee kaabaya dagaalka ka socda magaalada khaza iyaga ayaa ku guuleystay inay ee, maraakiibta yahuudda ee, ka mamnuuca isticmaalka biyaha badda cas ee, gacanka cadmeed iyo baabul mandab Een, waxaa la dhihi karaa waa kooxda keliya ah ee kasoo baxday wixii ay sheeganaysa oo ahaa inay ee, kaabayso ee, muqaawamada filistiin ee magaalada khaza kooxahan xuutiyiinta ma saameeyaan qaraaraadka ee, kasoo baxa een, dowladda shiicada iiraan waxayna u muuqdaan kuwo si madax bannaan ee, ula dagaalamaya yahuudda sahyuuniyadda كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa imaaraadka oo xabsiga dhigay ilaa saddex ruux oo uu sheegay inay ka dambeeyeen dilkii baadarigii yuhuudiga ahaa loogu geystay gudaha waddankaas sida uu nashriyey joornaalka new york times xukuumadda abudubai waxay shaacisay inay soo qabteen ilaa saddex shaqsi oo ka soo jeeda dalka usbekistan ee dhaca bartamaha qaaradda aasiya waxaana la soo bandhigay raggan oo jeebeysan indhuhuna ay ka xiran yihiin xoguhu waxay intaasi ku darayaan in imaaraadka ay la howlgaleen sirdoonka yuhuudda ee muusaadka si gacanta loogu soo dhigay raggan oo ay sheegeen inay yihiin kuwii dhegta dhiigga u daray baadarigan dhalanrogidda ka waday gudaha imaaraadka warbixintan ayaa mar kale caalamka islaamka waxay u muujinaysaa sida xukuumadda maxamed bin zaayid ay u garab taagan tahay kayaanka sahaynada uguna heelan tahay inay ka caawiso sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa keligood duulayaasha weerarada xooggan ku beegsanaya sahaynada ku sugan gudaha imaaraadka guddoomiyaha guddiga milatariga nato oo baaq aanan la dhayalsan karin u diray ganacsatada reer yurub waa qodob ka xigay aan ku soo qaadan doonno xubinta maanta sida uu daabacay wargeyska daily express ee ka soo baxa dalka ingiriiska admiral rob oo ah guddoomiyaha guddiga milatariga nato ayaa ganacsatada reer yurub waxa uu u sheegay inay isku diyaariyaan xaalad dagaal maadaama ay hadda ka fikirayaan sidii ay weerar ka hortag ah ugu qaadi lahaayeen ruushka ganacsatadu waa inay u diyaargaroobaan xaalad dagaal oo ayna joojiyaan ku tiirsanaashiyaha badeecadaha ka yimaada ruushka iyo shiinaha waa nuqul ka mid ah hadalkii uu yidhi mas-uulkan waxuuna dhanka kale ganacsatada reer yurub ugu baaqay in wixii hadda ka dambeeya ay joojiyaan heshiisyada ay la gelayaan moscow iyo beijing hadalka mas-uulkan dabcan waxa uu muujinayaa marxaladda ay maraysa xiisadda reer galbeedka iyo ruushka waxaana middan dabcan kusoo beegantay ayaa la dhihi karaa xilli maalinnimadii shalay ay kulan yeesheen yukrain iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan nato iyagoona ka wada hadlay arrimo la xidhiira gantaalka cusub ee uu soo bandhigay ruushka iyo waxa ay noqon karaan tallaabooyinka xiga ee ay qaadi karto moscow markan iyo qodobka xiga xubinta sida uu daabacay wargeeska the times of israel maamulka yuhuudda ayaa maanta si toos ah waxa uu u bilaabay dhismaha derbi xadaynaya dhulka filistiin qaybta uu gumaystuhu haysta ee xadka la wadaagta waddanka urdun sida joornaalku uu ka soo xiganayo wasiirka difaaca yuhuudda waxaa lagu wadaa in qorshahan lagu adkeeya xadka maadaama muddooyinkii dambe ay sahaynadu dhanka urdun kala kulmayaan dharbaaxooyin xooggan oo khasaare u geystay dhanka kale gumaystuhu waxa uu shaaciyey in qorshaha xindaabkan cusub lagu dhisayo uu socon doono muddo bilooyin ah ayna ka qayb qaadan doonaan shaqaalo fara badan iyadoona dhulka la dhigi doono derbigii hore oo ay ku sheegeen inuu qadiimi noqday xogaa ka madax bannaan warbixinta joornaalkan ayaa xusay in xukuumadda benyamin netanyahu ay doonaysa in qaab siyaasadeysan ay mar walba u samayso isfidin hor leh inta hadda uu socdo dhismahana la filan kara inay ku dhaqaaqdo isballaarin ay gudaha ugu gelayso dhulka urdun ingiriiska oo yukrain gaarsiiyey boqolaal gantaallada nooca riddada dheer ah ka hor inta uusan soo bixin hadalkii maraykanku uu kiyef ugu oggolaanaya adeegsigooda waa ciwaanka xigay aan maanta ku qaadaa dhigi doona xubinta wargeysyada sida joornaallo badan ay nashriyeen xukuumadda london ayaa qaab ay aamusnaan ku jirto lagana qariyey warbaahinta waxay muddooyinkan dambe yukrain u gaarsiinaysay gantaallada jara masaafooyinka fogfog sida midka xooggan ee lagu magacaabo storm shadow ingiriiska ayaa ukrain u daabulay gantaalladii ugu badnaa intii u dhexaysay oktoobar ilaa horaantii bishan aynu ku guda jirna ee nofembar shalay oo uu faransiisku ka dhawaajiyey hadalkii la xusuustay ee ahaa in kaalmo nooc walba ah xitaa askar ay ku garab taagan yihiin yukrain britain oo hadda lagu warramaya in gantaalada riddada dheer ay kiyef siinaysay in muddo ah iyo maraykanka uu ugu dambeyn oggolaaday yukrain inay adeegsato gantaaladan waa silsiladda xiisaddan ay hadda ku soo gashay warbaahinta waxaana lagu tilmaamay arrimo in badan daaha gadaashiis lagu soo karkarinayay ka hor inta aysan saxaafaduba soo bandhigin markan iyo qodobka xiga xubinta wasiirka maaliyadda yuhuudda bezalel smotrich ayaa meel fagaaro ah ka sheegay in soo laabashada donald trump ee aqalka cad ay u tahay fursad qaali ah oo ay uga faa'iidaysan doonaan arrimo xasaasi ah smotrich waxa uu sheegay in kalabar dadka hadda ku nool khaza ay u musaafirin doonaan gobollo kale walow yuhuudigan uusan shaacin halka rasmiga ah ee ay doonayaan inay u raraan muslimiintan ku sugan dhulkoodii ay xaqa u lahaayeen waxa uu dhanka kale wasiirkan ka dhawaajiyey in ilaa shan bilyan oo dollarka maraykanka ah ay ku filan tahay si qorshahan ay u fuliyaan sahaynaduna ay si fudud u qabsan karaan guud ahaan dhulka khaza ma aha ninkan sahyuunigii ugu horreeyey ee fursad u arka soo laabashada trump balse waxaa jira kuwo kale oo uu horboodaya benyamin netanyahu oo fursatul cumri u arka soo rogaalcelinta ninkii magaalada barakaysan ee qudus ka dhigay caasimadda maamulka isugu yeera israa'iil dhibaato ayuu ku jiraa dhaqaalaha lubnaan waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska financial times ugu horrayntii waxaa lagu warramayaa lubnaan oo muddo afar sano ah la daalaadhacaysay xaalad dhaqaale xumo in hadda ay la kulantay dagaal kale kaasoo sababay burbur xooggan oo ku yimid dhaqaalaha iyo wax soo saarka gudaha waxyaabaha la xusi kara ee uu hoosu dhaca ku yimid shacabka lubnaan ay dakhliga ka soo saaran jireen waxaa ka mid ah geedaha zaytuunka iyo liynta oo ay u dhoofin jireen waddamada jaarka ah iyo inta badan dhulka loo bixiya bariga dhexe khasaaraha guud ee gaaray dhaqaalaha lubnaan tan iyo bilowgii dagaalka hadda ka socda gudaha waddankaas ayaa la sheegay inuu gaarayay ilaa saddex dhibic afar bilyan oo dollarka maraykanka rajo soo kabasho ayaana jirta haddii xaaladdu ay sidan ka wanaagsanaato ayay leedahay warbixinta guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta wargeysyada oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkanna u laabana dhanka walaalkayn suweyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag maxaan ka naqaanaa aqoon-yahanadii muslimiinta ee aasaasay cilmiga maanta loo yaqaano kimistriga sideese ayay dowladaha reer galbeedka isugu dayayaan inay muslimiinta ugala wareegaan taariikhdaas iyo ilbaxnimadaasi gunta dheer warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir cilmiga loo yaqaan kemistriga waa mid ka mid a culumta maanta muhiimka ka ah caalamka waana cilmi ku dhisan tijaabada mulaxadada iyo eegmada natiijooyinka wuxuuna si dhow ula shaqeeyaa cilmiga xisaabaadka ereyga kemistri waa mid asalkiisu carabi yahay waxaana laga keenay kelimadda carabiga ah ee alkimi oo macno ahaan muujinaysa wax qarsoon oo aan shaacsanayn waxaa kelimadan ee gaaladu ku dareen al waxayna noqotay alkimiya marka la joogo galbeedkana eeda ama aada u dambeysa waa ay tuuraan si ay u noqoto alkimi waana halka ay ka keeneen kelimadda kemistri aqoon-yahanadii muslimiinta ayay ahayn dadkii ugu horreeyey ee bannaanka soo dhigay misna ogaaday canaasirta ugu badan ee kemistriga iyo qaabka iskula falgalaan jaabir binu xayaan oo noolaa intii u dhexaysay toddoba boqol labay labaatankii ilaa sideed boqol shan iyo tobankii miilaadiga islamarkaana deganaa magaalada alkuufa ee dalka ciraaq balse asal ahaan kasoo jeeday khuraasaan ee la rumaysan yahay in uu ka mid ahaa aasaasayaasha cilmiga kemistriga kaasoo ahaa aqoon-yahan ku wanaagsan hal abuurna u lahaa aqoontan halka aragtiyada qaarna ay tilmaamaan in jaabir uu ahaa aasaasihii ugu horreeyey ee cilmiga maanta muhiimka ah ee kemistriga wuxuu jaabir horumariyey hababka kala duwan ee qaabeynta kiimikada wuxuu sidoo kale qoray qaab kale isugu daro kiimikooyinka iyagoo aan lumin sifooyinkooda canaasirta kemistriga iyo qaabka iskula falgalaan kuwii ugu horreeyey ay muslimiintu ogaadeen waxaa ka mid ah canaasirta kaarbon haydrojiin iyo falgalada qaar oo dhaliya carbonate botasiyom iyo carbonate sodiyom inkastoo ay tani u muuqato mid la fahmi karo wakhtigan haddana marka la joogo kun iyo laba boqol oo sano ka hor waxay ahayd waxaan looga fahmi karin macallinkii jaabir ibnu xayaan ee la odhan jiray jacfar ibnu sidiiq ayaa waxa uu kasoo horjeestay aragtida uu qabay aristootal oo ka mid ah falasifada ay gaaladu wax ka qaadan jireen kaasoo sheegay in adduunka uu ka kooban yahay afar curyo oo qura ah islamarkaana kale ah dhul biyo dab iyo hawo waxaa jacfar oo diiday arrinkaas uu sheegay in adduunka uusan ka koobnayn afartaas oo keliya balse uu ka kooban yahay curiyayaal badan wuxuuna yidhi waxaan la yaabanahay sida nin aristootal oo kale ah uu odhan karo in dunidu ka kooban tahay afar curiye wuxuu dhulku ka kooban yahay curiyayaal badan dhir kasta oo ku jirta dhulkana waa curiye jacfar isna waxa uu ahaa caalim kale oo kemistriga wax badan ku soo daray muslimiintu waxay sidoo kale cilmigan u adeegsan jireen samaynta daawooyinka lagu dabiibo dadka iyo xayawaanaadka sida cirbadaha faliibooyinka iyo xalamida abuubakar alraasi wuxuu isna meel sare ka gaaray cilmiga kemistriga oo uu usii dheeraa midka caafimaadka waxaanu ku guulaystay in xilligiisa canaasirta kemistriga ee la haystay u kala saaro afar qaybood oo kale ah maadooyinka macdanta maadooyinka dhirta kuwa xayawaanaadka iyo mawaadda lagala soo dhexbaxay maadooyinkaasi abuubakar alraasi wuxuu astaan u ahaa dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada kaalinta ballaaran iyo dowrka muhiimka ka qaatay horumarinta aqoonta iyo ilbaxnimada islaamka wuxuuna leeyahay kutub badan iyo aragtiyo cilmiyeed aad u qiimo badan kuwaas oo lagu xuso manaabirta looga hadlo arrimaha la xidhiira caafimaadka ee lagu dhiso dhakhaatiirta muslimiinta أقول لجميع الطلاب المتخرجين عندما تقدم الخدمة للمجتمع كطبيب يجب أن تكون مثالا للطبيب المسلم halkani waa afghanistan iyo munaasabad qalinjibin ah oo imaarada islaamiga u qabatay dufcadii ugu horreysay ka soo qalinjibisa kuliyadda cilmiga caafimaadka tan iyo markii ay imaaradu dib ula wareegtay dalkaasi الطبيب الحقيقي ليس هو الذي درس في الغرب فقط أو تثقف بثقافتهم أو درس في جامعاتهم بل الطبيب dhakhtarka dhabta ah ma ahan midka wax ka soo barta reer galbeedka oo keliya ama dhaqankooda qaata amba xitaa jaamacadahooda soo dhigta balse dhakhtarka waa mid garanaya dhan weliba oo caafimaadka ah bulshadiisana ugu adeegaya ma ahan hadafka laga leeyahay barashada caafimaadka in la yidhaahdo waxay ka soo bartaan galbeedka ama bariga oo aan beddelno akhlaaqdeenna amba afkaar aan ka keenno halkaas ama dariiqooyinkooda wax ka mid ah aan soo gelinno waxa aan baranayno ama sidoo kale inaan ka qalijebinno qismi caafimaad oo aan kaga soo qalindaaranno qaabdhaqankooda laakiin waxa idinka rajaynayo waxay tahay in akhlaaqdeenna iyo qaabkaan u dhaqmayno ay ahaadaan kuwa aan ka qaadanayno shareecada oo ay tahay inuu u hoggaansamo qofka dhakhtarka muslimka ah وفقا للشريعة التي ينبغي أن يتمثل بها الطبيب المسلم لا بد من الأخلاق الطيبة التي كتب فيها أبو بكر الرازي كتاب waa inaad leedihiin akhlaaqda wanaagsan oo uu abubakar alraasi ku qoray buuggiisa kaasoo loo aqoonsaday inuu yahay kii ugu horeeyey ee la qoro oo nuuciisa ah looguna magacdiray kitaabka almansuuri ee caafimaadka waxaa idinkugu baaqayaa inaad akhrisataan waa buug faa'iide leh wuxuu kaloo qoray buug kale oo ku saabsan taariikhda caafimaadka abubakar alraasi wuxuu ahaa dhakhtar muslim ah oo leh qoraallo ku saabsan cilmiga caafimaadka waxaana la sheegay inuu ahaa dhakhtarkii ugu horeeyey ee isticmaala daawooyinka dadka u sababi jiray in gebi ahaanba ay miir beelaan wuxuu ahaa qallinsameeye wuxuuna dhab ahaan ahaa aasaasaha qaybta suuxinta maadaama uu baaray sida loo sababo qofka inuu si buuxda u miirbeelo si loo adeegsado maadooyinka qaar waxaad taas ka heli kartaan buuggiisa almansoori akhriya buugaagtiisa waad ka faa'iidi doontaan shayga kale uu ikhtiraacay waa dunta qalliinka ee aan wada naqaan waa inaad ku dayataan caalimkaas wuxuu ahaa xaafid dusha ka akhriya qur-aanka iyo mufasir wuxuu lahaa cilmi ku saabsan xadiidka iyo sunnada iyo sidoo kale caafimaadka ugu dambayn waxaan idinka rajaynayaa inaad noqotaan sida isaga oo aad ahaataan dhakhaatiir muslimiin ah oo bulshada u adeegta ختاما أطلب منكم أن تكونوا مثله أطباء مسلمين تخدمون المجتمع تفسیر لري او هم ډاکټر وو. نو د ټولو څخه اخیری خواهش مې دا دی چې تاسو باید چې ټولنې ته وړاندې کیږي د jaabir ibnu xayaan jacfar iyo sidoo kale alraasi oo keliya ma ahayn aqoon-yahanada wax badan kusoo kordhiyay cilmiga kemistriga islamarkaana bannaanka soo dhigay balse waxaa sidoo kale liiska kula diiwaangashan culimo badan sida alkinda iyo kuwo kale ilbaxnimadii islaamka ee dhanka maadiga waxay ahaayeen kumanaan ikhtiraacoo muslimiinta aan looga horin balse waxaa nasiib darro ah in in badan oo inaga mid ah ay u qaateen in cilmiga bilow ilaa dhammaadba uu hoos tago gaalka cad taasoo keenaysa in ay dad badani ka cararaan nicamta ay hoos joogaan iyo guryahooda una cararaan meel aanay hooy iyo harsad midna ka heleen iska daa in ay horumaro ka keenaan dhanka kale waxaa arrimahan iyo kuwo kale aan kasoo hadalnayba ay meesha ka saarayaan sheegashada reer galbeedka ee ah in horumarada isugu jira dhinacyada kala duwan ee bani'aadamka uu ku tallaabsanayo ay yihiin kuwa asal ahaan ay ilbaxnimadoodu leeyihiin awowayaashooda kuwaasoo aan soo ogaanay in xilligii uu islaamku keenay ilbaxnimada iyo xadaaradaha ay ku jireen nolol midii ugu liidatay haddaba arrimahan waxaan ka baranaynaa in islaamku uu aad u daneeyey wax waliba oo horumar ah dunidana kusoo kordhiyey aqoonta noocyadeeda ilbaxnimaduna tahay mid ku timid diinta suuban ee islaamka sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan wuxuu muslimiinta ugu baaqay in ay ka dagaalamaan duulaanka fikriga ee gaalada ku hayso taariikhda iyo ilbaxnimada muslimiinta dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon inay wacyigooda kor u qaadaan ogaadaana dagaalka dhanka maskaxda ah ee ku socda dagaalkaas oo ay gaalo ku doonayso inay ku dafirto taariikhda dadka muslimiinta ah horumaradooda iyo ilbaxnimadooda ummadda muslimka ah waxaa la gudboon inay iska baddasho siday maanta tahay allana subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma bedelo qoom xaaladda ay ku sugan yihiin ilaa inay iyagu isbeddel la yimaadaan mooyaane isbeddelkana waa inaan ka eegnaa kana raadinaa islaamka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waacidduu lahum ma istatactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum wa aakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun alla wuxuu ina faray diyaargarow iyo dadaal intii awooddeenna ah si ay inooga argagaxaan gaalada iyo sharwadayaal oo dhan markaasoo aan xor u noqon karno horumaradeenna siduu sheegay cumar ibnu khataab radiallahu tacaala canhu ummaddan wuxuu alla ku ciseeyey islaamka haddii islaamka meel aan ahayn ay cizi ka raadiyaan alla wuu dullaynaya
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها